إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله weliyu saalixiin amaa bacd waxay mujaahidiintu soo qabteen taaridu markii ahayd sagaalkii bishii kow iyo tobanaad kun afar boqol soddon iyo siddeed hijiriya cali axmed cadow oo deediisu tahay konton iyo laba sano jir kaas oo lagu soo eedeeyey inuu jaasuus u ahaa ciidamada murtadiinta ee jabuuti degan jalalagsi wa uu degnaa xerada ciidanka agteeda waxay kula ballameen inuu soo sheego mujaahidiinta xerada soo weeraraayo taas beddelkeeda waxay sii jireen raashin kala ah bariis baasto saliid caddeey buskut kaarka ku hadalka maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysana cali axmed cadow oonu ku jawaabay sidan waa sax waa la shaqaynayay ciidamada jabuuti ee deggan jalalagsi sababtu waxay ahayd waxaan deganaa xerada ciidanka meel u dhow waxay iga kufsadeen gebadh aan dhalay waan dagaalagnay kadib waan heshiinay heshiis kadib waxaan ku ballangnay in aan la shaqeeyo waxaan u soo gudbii jiray wararka mujaahidiinta gaar ahaan kuwa soo weeraraya xerada jabuuti waxaan la shaqaynayay muddo dhan sannad iyo bil waxay i sii jireen taas beddelkeeda raashin kala ah baasto saliid caddeey kaarka ku hadalka xukun intaas kadib maxkamaddu markii dhegaysatay eedda lagu soo eedeeyey eedaysanaha iyo jawaabta uu ka bixiyey oo ah qiraal maxkamadda waxay soo saartay xukun waxay xukuntay falkaas inuu yahay ridnamo kana waajibtay dil xukunkaas wuxuu ku sugnaaday qiraalkiis maraajicda xukunkaas kow xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ahaa man baddala diinahu faqtuluuhu labo almuclim fii jaasuusi almuslim safxada toddobaatan ilaa toddobaatan iyo kow haddina waxaa la fulinayaa xadkii hada wabilahi towfiiq